dhalinyarada sida iskood isu xilqaantay ah ayaa ololo nadaafadeed iyo dib u dayactirada wadooyinka ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada tani jowhar waxaayna bulshada magaalada ugu baaqeen inay ka qayb qaataan guud ahaan ololaha nadaafadda iyo dib u dayactirka ka socda magaalada dhalinyaradan oo la hadlaya radio isnay ayaa bulshada ugu baaqay inay wada ilaaliyaan nadaafadda islamarkaasina ay joojiyaan qashinka lagu soo qubayo wadooyinka iyo goobaha bulshada ay ku kulmaan taa oo ay tilmaameen inay ka dhalan karaan cudurada uu ka mid yahay shuban biyoodka baaqii wuxuu ku salaysan yahay in bulshadu ay noqoto kuwa isku tashta oo ka qayb qaata horumarka magaalada jowar sidoo kale waxaan u jeedinaa inay sameeyaan ay ku dadaalaan nadaafadda nadaafadda waa aada muhiim u tahay xiliyada roobabka oo kala waxaa la sameeyaa musqulihii oo kalea ayaa biyihii lagu waxeeya xafaayado wax la yidhaahdo ayaa magaalada iska dhex yaacsan annaguna waxaan ka shaqaynaynaa bilicda magaaladaan ka shaqaynaynaa bilicda magaalada keliya maahan in la sameeyo waddo in la dhiso keliya maaha waxaa waaye muhiimadda in waddana la dhiso maxaan ku ihahdaa nadaafaddana lagu dadaalo sidaa ogsoonnahay nadaafadarada waxaa ka dhashta curada cuduro aad u fara badan sida mararka oo uu jiro roobabka oo kalea haddii xafaayadaha iyo qashinka magaalada layskaga dhex yaacayo waxaa ka dhalan karo waxa la yirahdo cudurka koleeraha ka dhalan karo waxaa faafayo koleriya faafayo tifowgia faafayo cudurada loo yaqaano communicable disease ayaa aada magaalada ugu badanayo marka haddii magaaladuna ay noqoto mid maxaan ku irahdaa yani nadaafadeeda xun tahay bulshaduna waxaa waaye xanuunada ku badanayo haddii xanuunada ay badaan dadka dhalinyarada waxaa waaye cuduradia ku dhacayo wax la horumar ma jirayo marka haddii qof xanuunsanna horumar kama shaqey karo marka guud ahaan waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada jowar yacni inay gacmaha isqabsadaan isku tashtaan qof weliba maxaan ku irahdaa tilaab haddii uu qabo karo tilaabtaasi uu qabto horumarka waxaa waye wuxuu ku yimaadaa wadajir ayuu ku yimaadaa gacmaha wadajir waxaa waaye horumarka uu ku imaan karaa qof keligiis wax qabsan kara ma jiro haddii laba guri oo iska soo horjeedo qof weliba maxaan ku raha laba meeloo ganacsi ah oo iska soo horjeedo haddii hortooda ay yani dilacsan tahay ay bohol ay ku taalo hadduu qofkan laba tilaag oo ka sameeyo laba tilaag kale oo ka sameeyo horumar ayaa la sameeyey marka waxaan leeyahay garbaha la isqabsado horumarka laga shaqeeyo hadday tahay waddo garooman iskuullo isbitaallo waa waxyaabaha bulshada ay leedahay hadday dowlad baxda xataa wadadan waa aale iskoolada waa aalayaan bulshadina waa joogaya micnaha system kale haddii lasoo dhiso dowladeed wadadii waa taala cid walbo siyaasiya ma aha waxaan la hadlayno waxaan la hadlaynaa bulshada waxaan waa wada leenahay aan quruxsano anoo ka bilaabaya dhalinyarada horseedaan leenahay hantiwadaagaan leenahay kulmisaan leenahay buulo shiiqaan leenahay guud ahaan waxaan leenahay shabeelaha dhexe iyo hiir shabeelle waxaan kaloo baaq u diraa dhalinyarada awoodo ama xooga ahaato maxaan ku rahdaa ama maxaan ku rahdaa ama xandha ahaato inay ku garab istaagaan dib u dhiska degmada meel kasta ay ka socoto hadday horseed ka socoto haddii hantiwadaag ka socoto haddii buulasha ka socoto iyo haddii kulmis ka socoto waa waxaan leeyahay waxaan wada qabsano baaqa dhalinyarada ayaa imaanaya xilli qeyba ka mid ah xaafadaha magaalada tani johar laga sameeyey ololo nadaafadeed kuwaasi oo looga hortagayo qashinka lagu soo qubo goobaha danta guud ee bulshadu ay ku kulmaan